عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد baabun fii bayaani xaali almar'ati wuxuu u baabaysan yahay bal haweenayda xaalkeeda caddayntii idaa lam yakun laha haddaanu u sugnaanin jilbaabun jilbaab filciidi oo dee ciiddii ay ku baxdo haddaanay lahayn bal waxay yeelayso iyo waxa xukumkeedu yahay ayuu baabkiisi yahay koley tarjamadan oo kale kitaabulxaydna waan ku soo marreeyay xadiidka waa xadiidkii uu mucadiya inagu soo yar noqnoqonayay sheekhuna raximah llahu tacaala wax jawaabu shardiya halkan lamuu iman oo dee idaadan shardigan jawaabtii sababta xadiidkay kuba iman doontaa wixii jawaabtiisayd ay kuba iman doontaa bal markaa waan arki doonaa dee kolleyna waataynu horeba usoo marayn dumarkii aada looguba adkaynayo dee waxweeye inay tagaan oo ay ka qayb galaan ciiddii oo halkii lagu tukanayay ay tagaan balti aan lahayn jilbaab jilbaabkana malaa tafsiirkiisa horeynuu soo marray dee maradan jidhka wada gaadhayse waa lagu magacaabaa jilbaab waxaa kaloo ah dee thoob ay leeyihin aqsar min alkhimaar oo wixii madaxa iyo laabtiiyo intaa qarinayayna jilbaab isaga naftiisa luqa ahaan waaba la yidhaahaa laguna fasira xadiidkee bal wixii dee iyada asturaya ee ku bixi karaysay haddaanay haysan haweenaydu waxay yeelayso ayuu baabkiisii yahay xadaثna abu macmari qaala xadaثna cabdاlwaariثi qaala xadaثna ayubu can xafsata binti siriina qaalat anaha qaalat xafsa bintu siriin baa waxay tidhi kunaa waxaanu ahayn waqtigeedii bay ka waramaysaa waana iyagu reer basrana way ahaayeen dee waana taabiciyad dumarkii taabiciyaadkaana kuwii uguba aqoon iyo cilmi iyo camal iyo badnaa baabay xafsa bintu siriin ahayd ama waa kuwii dee waa ugu heer sarreeyey un dumarkaa taabiciyaadkee la garanayay haddaba waxay tidhi kunaa waxaanu ahayn namnacu kuwo u diida oo jawaariyana hablahaas dee jawaarida imka jamcu jaariyatin oo uma jeedaan imaadiyo taas ee waa dadkii xaraa'irta ahaayee laakiin dee si cawaatiqdii kale iyo kuwa abkaarta ah ama gashaantimihiiba an yakhrujna inay baxaan yowmal ciidi maalinta ciidda iyaga waanu u diidi jirnay oo ciidda kamay qeyb geli jirin dumarka awaaweyn mooye kuwa waanu u diidi jirnay bay tihi fa ja-at waxaa timi imra'atun haweeney baa timi macnaa basray timi fa nasalat haweeneydaasi waxay soo degtay oy ku degtay qasra banii khalafin reer khalaf qasrigoodii iyo gurigoodii bay ku soo degtay ama qasrigoodii kolley bani khalafkuna waa niman reer khusaaca ah ama waa khalafkani waa nin reer khusaaca weeye nin dalxatu dalaxaat la odhanayay dalxatu bnu cabdillaahi bnu khalaf ayuu awow u yahay oo dee kolley aada u shahiir ahaay oo dee magacaasba dalxatu dalaxaat dalxihii dalxayaasha malaa shan ninoo wada dalxa lagu magacaabo wada deeqsiye aha iyo ajwaad aha ayuu kaba mid ahayo isagii baaba lasii fadilaya laba yidhi dalxata dalaxaat eh bal ninkaas baa waxa weeye ayuu awowgii ahaa khalafkani guriguna waa gurigoodii iyo qasrigoodii halkaasay kuma soo degtay fa ataytuhaa waan u imi haweenaydii baan u imi xabsaa odhanaysa cilmu doon iyo ziyaaro fa qaalat waxay tidhi faxadaat haweeneydaasi fa ataytuhaa faxadaat waxay kuba warantay ay igu warantay ana zawja ukhtihaa walaasheed ninkeedu ghaza inuu duulay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa hintay casharata ghaswatan labiyo toban duulimaad inuu u raacay waa ninkaa iyada walaasheed qabay kollay walaasheed waa umu cadiya ayay tiri rasuulka ilaahay buu labiyo toban qhaswo u raacay fa kaanta waxaanay ahayd ukhtuha iyada walaasheed haweeneydan aan magaceeda laynoo soo sheegin walaasheed macahu rasuulka ilaahay maciiseeda ama maca zawjiha dee rasuulka ilaahay maciisa ah fii sitti khasawaatin oo labiyo tobankaa khaswe uu rasuulka ilaahay raacay uu laba baxay lix kaba mida umu cadiya ama walaasheedna way la socotay fa qaalat waxay tidhi walaasheed baa odhanaysee fa kunnaa waxaanu ahayn naquumu cala almarda dadka xanuunsanaya ciidanka kaba midee dee xanuunsada guryahoodii ma joogaan magaaladii lama joogo kuwaas baanu shu-uuntoodiiyo umuurahooda u qumaynay waa xagga bal maalan dee iyaga dhaqaalayntoodiiyo bal xaalkooda ay dee markaa la socodkoodiiyo umuuraha waxay u baahnaayeen bay markaa u qumayeene wanudaawi waanu dawaynaynay alkalma dadka dhaawacanna waana rag weeye jamcu kariimin weeye kariim oo macnaa waxa weeye alkalma waa bimacna almakluumna kariimkaasi waa dadkaa dhaawacan ee dhaawacu gaadhayna waanu dawaynaynay haddaan dumarka nahay taas bay tidhi bal xadiid kolley waa inoo horeeyo xaydya buu inoogu horeeyey qaybo kaba midana intan aan ciidda ku jirna waa taan sooba aragnay koleyna dee jihaad iyo waxyaalana umuurahaas waa keeni doonaa halkaa waa inooguba keeni doonaa bal arinta jaanibkan ciid iyo wixii kuba tacalluqsanaayu baabkuu baabaysan mooyaane arinkan kale dee xadiidku inoo faa'iideynayo haweenaydu hadday dee nin ajnabiya ama rag ajnabiya daweynayso bal waxa weeye dee taasi inay bannaan tahay waa rasuulka ilaahay maciisii bay dhacday ayaa xadiidka kuba suganee laakiin waxay leeyihiin oo marka ay dee ama dawadii iyo wixii baabay u keenaysaa ama mucaalajadii waabay laba imanaysaa iyadoon dee jirhkiisii la baashirin oo taabashiya waxaa laba iman waa haddii laga maarmayo cid lagaga maarmataa helaysa laakiin haddii loo baahdo fidnana lagaba aamin yahay cid kaloo halkii gelaysaana maba jirto dee bal marka caynkaasana jawaaskeed xadiidka waa inooguba sugan yahay markaa taas umuurahay u raacayeenna dumarkaas ee dagaalka may gelayna laakiin waxyaalaha kale ee dadkii jihaadayay ee dagaalka gelayay khidmadoodii adeegoodii ah ama mid xanuunsanaya ay shuuntiisa uba qumaan iyo wixii u baahnaa ama wax kaloo ay uba qabtaan sida maalintii uxudba waa kuwii dadkii dagaalamayay intay biyo soo dhaamiyaan bay dhex socdeen oo intaa waraabinayeenba ama kii dhaawacnaa oy waxa weeyaan isagii dhaawiciyaan oo balama ay daweeyaan iyo waa umuuraha iyagu ay qaban karayaan dee taa qabashadeed baanay u raacayeenoo umuuraha mashruuceeda ama mashruuciyadeedu way noogu sugan tahay fa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi walaasheed baa odhanaysa waana umucadiyaan leenahay haweenaydu ma haweene kale calaa ixdaana basun calaa ixdaana ba'sun midda annaga naga mida haddaan dumarka nahay wax dhibi korkeeda ma ku sugan yahay idaa lam yakun lahaa jilbaabun haddii mara dee ay isku asturto jilbaab aanay u sugnaanin oonay lahayn allaa takhruja inaanay bixin dee markii rasuulka ilaahay amray inay ciidda dumarkaasna ay baxaan ee la saaro cawaatiq iyo kayrkoodba ayaa waxay su-aashan bay weydiisayoo midda annaga naga midi haddaani haysanba wixii dee ay ku bixi kari lahayd oo jilbaab aani haysan hadday iska fadhido oonay u bixin ciiddii ma wax dhiba iyo xaraja ama ba'siya korkeeda kuba sugan taas bay ku tidhi fa qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh litulbisaa ha huwiso saaxiibataha waa tan saaxiibadeedaa qaraabadeedii ha noqoto jaarkeedii ha noqoto in waxa weeyaanuun waatan dee kolley ama adigu waxa weeyaanuun dee ay isgaadhi karayaan saaxiibadeed min jilbaabiha jilbaabkeeda wax ka mida hawiso macnaa ayaanay hadhin maraha soo caariyaysato waxay karayso tii saaxiibadeeda ahayd maradeed jilbaabkeeda waxa kaba huwiso oo jilbaab haweyntiisu laftii tirmidiba waxaa faltucirha ukhtuha min jaraabiibiha haddii dee maro dhaafsan iyada ay leedahay batani ay haysato ti aan haysan ha caariyayso iyada walaasheed saaxiibada halkan lagaba cabirun baana taa walaasha loogaba jeedaane waa walaasha islaamnimee ha caariyayso oo dharka ay haysatee iyada dee bal matalan dheer ee markaa aanay xidhasho ugu baahnayn wax ka mid ah caariisa si ay dee iyadna ciidda ugaba qeyb gashoonay ugaba hadhin lafti abi daawna tulbisuha saaxibatuha daa'ifata min thawbiha saaxiibadeedii waxay huwinaysaa hahwisa weeye in maradeeda ka midoo bacd alculamaa ayay u fahmeenba haddii maro waasica ay jirto ay wax kale kugu baxaan waayeen oo taa iyagoo hadda labadoodii ay wada huwayiin in marada keliya ay kuba baxaan oo kale taasna waa adkayn la adkaynaya inay kuba baxayso walow lafdigu naftiisu saa kale aan kuba fasiri karno macnaha loogaba jeeda uun dee daa'ifatan min thawbihaa waa mara dee iyada jinsa thiyaabun waa marada haysato dee wixii jinsigeeda dee ay heli karto uunoo aan macnuu aanay ahayn mid keliya ha ku wada bixin iyagoo shilmad keliya ama dee jilbaab keliya wadahwadaha ku baxeen aan macnuu ahayn be fayashadna falyashadna ha xaadireen alkhayra khayrka yaani ka hadhin arrinkaas dhar ha soo caariyeysato oo markaasu markaa khayrkii ha xaadireeno iyo wa dacwat almu'miniina mu'miniinta ducadooda ta ha xaadireen qaalat xafsatu xafsa waxay tihi xafsa intan waxay ka maqashay haweenaydaas walaasheed baanay kaba maqashay kolley xadiidkuna dee iyadoo uu riwaayaadka qaarkood oo laga yaaba tii xaydna inooguba horreysay aan haweenaydan dikriyeed kuba sugnayn ee xadiidkao dhan oo maca jilbaabka ee xafsa ay umucadiyo kaba warinaysaa taasna riwaayaadka waa yimi iminka daahirka cibaaradanna intan inay dee ka maqashay haweenaydaas dee walaasheed kaba warinaysa inta dambena ay umucadiyo kaba maqasheen laakiin dee waxa inoo horreeyeyba iyadoo umucadiya malaa markan dambe ay su-aashiyay dee ay umucadiya timay arrintan hubsanaysay wixii oo dhan dib uga wada maqashay qaalat xabsatu xabsa waxay tihi falamaa qadimat markay timi umu cadiyata basra ay timi ayaan ataytuhaa u imi fasa'altuhaa waana tii ay sheegaysay lahayd rasuulkii ilaahay bay dee lix qaswo u raacday ee walaasheed kaba warantay fasa'altuhaa arrinkan baan weydiiyo waxaan ku idhi asamicti miyaad maqashay fii kada wakada waa umuurtan haweenaydaas dee waxa weeyaan iyaguna waa tan ay sheegtay waqtigaas siday ahaad intaanay xadiidka maqlin inay jawaaridooda u diidi jireen inay baxaan oo dumarka waaweynu ay bixi jireen markaasaani umuurta waxa iyo waxaas miyaad maqasho rasuulka ilaahay iyo waxaad ka maqashay uu jirta qaalat waxay tii nacamha biabi ay aftihi biabi aabbahay baan kuba furanayaaye waqalamaa dakarat الnabiya salى اllahu calayh wasalam ilaa qaalat biabi marka waxay leedahay waqalamaa waxa yaraydba dakarat inay umucadiya sheegtoy hadal qaado annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa oo ay dhacdo inay rasuulka ilaahay soo hadal qaadoba qaalat waxay odhanaysay biabi tan bay raacinaysay waa umucadiyaati rasuulka ilaahay bay dee waxa weeye ayay marka ay hadal qaaday wax ka soo sheegayso ama axaadiidii ay kaba maqashiyo taasna ay soo naqlinayso iyo markastay hadal qaadoba waxay odhanaysay biabi oo aftihi biabi qaala wuxuu yidhi bay tihi rasuulka ilaahay liyakhruj alcawaatiqu waa xadiidkii aynooyintan soo maray caatiqna cawaatiqna waa jamcu caatiqin dee ta'na lama gelinayo oo wasfi iyagii uba khaasa ee waana gabadha dee adigu markaa inantaa gashaantida ahee dee imika roonaatay welina aan guursan un dee xad weynna aan gaadhin xataa dee guurla-aanba ha ku gaadhe taas baa caatiq lagu magacaaba dawaatulkhuduuri ee iyagu u saaxiibka ah satriyada oo saan horeba usoo sheegnay khuduur waa jamcu khidrino waa sitri ama meel wax asturto aqalka dhinaciisa ay ugaba samayn jireen dumarka caynkaasa ama hablaha caynkaasa ayaa khidriga laguba magacaabayay haddaba cawaatiqda arrinkoodu ahaa inay khuduur iyo meesha muxajabaadkaayin aan sooba bixinee sitrigaas iyagu kuba sugan agtii uunama dhexdiisa kuwaasi ha bixeen waa markan dawaat lkhuduur alcawaatiq sifo uga yeelo ama nacti aw qaala ayuub baa shakiyey imika halkan shakigu aw qaala amase waxaa buu yidhi alcawaatiqu wadawaat lkhuduuri oo wow caadifii meesha ay timaado macnaha meesha inay wow oo cawaatiqdii iyo kuwa iyagu dawaatulkhuduurkiiba ciiddii ha ka tageen yaani ka hadhin shaka ayuubu ayuub baa shakiyay iyo walxuyadu dumarkii aan daahirkaba ahayneen salaadba tukanaynee xaydkale ahaa ha tageen oo ha baxeen wayactasilu waanay dheeraanayaanoo alxuyadu dumarka iyagu xaydka lihi almusallaa meeshan lagu tukanaya ka dheeraanayaan kolleyna bacdigood haba yidhaaheenee almusallaa xukmu lmasjid ma laha oo waxay ugaba dheeraanayaan dee musallihii xukumkii masjidkuu leeyo haweeneydna markaanay daahirayn inay masjid fadhido uma banaano taas imika ma odhanayno xukman masjid ma laha ee waxa weeyaan dee dumarkii tukanayey yaanay dhex gelin oo sufuuftii aanay ku kala goyn haddaan taa nidhaa xataa markay dee salaadu dhammaatee khudbaddii uun ay tae wax salaadoo la tukanaya ay jireen hadday iska dhex fadhiyaan musallana ay tae looma diidayo oo kale ee dee waa salaadii kol haddaanay tukanayn dadkii sufuuftii bay ka kala goynayaan ee bal markaa taa yaani way kaba dheeraanayaan halkii lagu tukanayay ka dheeraanayaan weliyashadna ha xaadireen waa dumarkii guud ahaan ay cawaatiqdii iyo dawaatulkhuduur kaba mid yihiin iyo kuwii xaydka lahaaba ha xaadireen alkhayra khayrkan takbiirtan iyo dee khayrkan kale iyo wadacwat almu'miniina dadka mu'miniinta ducadooda qaalat waxay tidhi faqultu lahaa bal waxaan ka dhigaynaa hadalka umucadiye iyo imaka xabsa ayuu u dhaxeeyaa intan dambe haddii markii hore waa sida ay wax ku wariisayna waa tan dee umucadiye dib ulaba kulantay oo haweenaydii kale meeshii way kaba baxday markaa waxaan leenahay markii de ay xadiidkii rasuulka ilaahay usoo naqlisay ee iskabadaa kuwii iyagu dee cawaatiqdii daahirka ahaydee tii xaydka lahaydna ha baxdo oo ha tagto markaasoo ciiddii ha kaba qayb gasho rasuulka ilaahay yidhi inta ay maqashay iyaguna ay jawaaridoodaba u diidi jireen daahiraadka ah ayaa tiibay weydiinaysaa iyagoo qariibsatay oo faqultu laha waxaan ku idhi marka haddaan saan idhaahno waa xabsaaleh waxaanay ku leedahay waa umucadiya ayay ku leedahay kolley halkan xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi isagoo caynina cibaaradiisan oo kale uunba ahaa inuu yidhi faqultu laha alqaa'ilatu almar'a waa haweenaydii markaa dee ay tan kale walaala ahaayeen ayaa hadalkan lahoo waxay markaa ku tidhi umucadiyadii ay markaa hore dee ka soo warisay xadiidkaasba waxaa kaloo ixtimaalaya buu yidhi alqaa'ilatu xafsa laakiin walmaquulu laha almar'a laakiin taa dambe waxay la tahi waa yar baciidoo dee imaka haweeneydii in umucadiya hadalka iyo xabsuu dhex marayay in la yidhaha xabsa meesha su-aasha laba timiyo waxay weydiinaysaana waa almar'a taas imka waayo xadiidka intiisii dambe waxay kaba warinaysay dee waxa weeyaan umucadiye bal taasi waxa weeyaan xasba markaa dee ma ara waa yar baciid be waxaan leenahay faqultu laha waxaan ku idhi xabsaaba tidhi umucadiya bay ku tidhi dee saa a'imadaa waaweyne ay yidhaaheenna waa kaas ixtimaalaad kaas iyaguba ixtimaalaadunbay yidhaaheen alxuyadu waa hamsadii istifaamko dee aliftii hamsatu wasrigii laamta la socotay uun ay saraaceen oo waana nooc istiqraab alxuyadu ma kuwa xayd kale ayaa tegaya oo iyagu ciiddii ka qaybgelaya taas baan idhi bay tidhi qaalat waxay tidhi nacam haa markaasaa waxay u sheegtay dee waxaanay taaba u qariibsanoo umuuro kaloo iyaguba cibaadaada oo taxayd kale ay ka qayb gelayso waxay tidhi alaysa miyaana ahayn alxaa'idu tii xaydka lahayd tashadu carafaatin hadday iyadu muxrimo tahay oo xajka joogto carafo iyadoo daahir aan ahayn mid joogsanaysa wa tashadu kada dee musalifo iyo jamaraadka ay tuurtayo waa umuurihii bal waxa weeyaan taas wa tashadu kada meelaha caynkaasa miyaanay tegayn oo iyaguba daaco ah oy kaba qayb gasho tadna taasunbay kaba dhigantoo salaad ma tukanayso dadkii tukanayena ma dhex fadhiyaysay inta la tukanaye laakiin umuurtan kale socotee ama duca iyo takbiirtan iyo khayrkan iyo dee shicaarkaa daahirkaee muslimiintii la badinayo bal maalan sawaadkoodii umuurahaasoo wada cibaado ah ayay ka qaybgelaysaa maalintaa barakadeed iyo khayrkeediina saasay kaga qaybgelaysay kuba helaysaa oo waa tan carafoba joogsanaysa meelaha kalena joogsanaysa ee mawaadinta kale ayay tidhi kolley xadiidku waa xadiidkaa inagu soo noqnoqday ee maxalushaahidkiina idaa lam yakun laha jilbaabun waa kanoo shardiga jawaabtiisii xadiidkan ku haynaayo waxa weeye litulbisaa saaxibatuha min jilbaabiha jilbaab la-aan yaanay uga hadhin ama waxay ku baxdoy la-dahaye ha caariyeysato oo cid un wax ka soo qaata mare ay kuba baxdo oo asturayso oo ha ka qayb gasho taasba weeyaanoo macnaa cudurdaar haddii dee inay weydo uun mooyaane cid wax caariyeeyaba ay weydo uun mooyaane intan yaani cudurdaar uma noqonaysa ay ciidda uga hadha ciiddii haba tagto marana ha soo caariyeysata taas baa xadiidka inooguba sugan umuuraha kale dee uu inoo faa'iideynayana bal xadiidka waan aragnay bal iyada xaggan daweynta iyo wixii kuba tacalluqsan taasi waynoo horey waa taa aan marka horeba sheegnay xaggan marka la eego iyagu waxay cawaatiqda iyo mukhadaraadkii iyo ama dee kuwa mukhadaraad ujeeddadu waxa weeyaan ah khuduurtaas ama kuba sugan iyo waxaa imanka halkan gaar ahaan loo xuseynaa dee inta badan may bixbixi jirin oo waa adkayn iyo mubaalaqo lagu xeeldheeraanayo dumarku inay ka qayb galaan oy tagaan ciiddii oo kale taasba weeye bal waxaana ay tahay inuu dee qasadka weyne kol haddii ciyaalkii ay tegayaan oo dumarkii ay tegayaan oo kuwa aan tukaninayba ay tegayaan shacaarkan maalintan oo ah kulankan weyn ee muslimiintu ay isuguba imanayaanee ciiddaasna ay takbiiranayaan ee dikrigaa laba imanayo salaadaana la tukanayo si bal barakadii ay dadkii u caam yeesho in laga wada qayb galo bal taasba weeye xadiidkuna guud ahaan wuxuuna tusayaa horta oo xadiidka inooguba sugan inay mustaxab tahay deinay waxa weeyaan imaka aada ha loogu adkeeye waa waajib ma odhanayno salaada nafteedii ayaan waajibba kuba ahayn iyagiyo ama taas bal dee salaadii baa mawaajibba mise maaha kolle culimmada khilaafkeedu jiraa ciidde inay dumarku baxaan oo ay ciidda ka qayb galaan ama ha noqdeen cawaatiq ama shawaab ama yaanay noqon kuwa hay-a iyo qurux iyo waxle haba noqdeen ama yaanay noqon taasba iyada inooguba sugan xadiidku waatu inoo keenayo kolley salafkiina khilaaf baa jira oo kale madhabuuna iyaguna halkaas baa tabacoodu yahay oo ay dee markaa iyaguna kollay khilaafkoodu yahay bal abubakar iyo cumar iyo cali iyo waxaa lagaba sameeya abubakar iyo cali iyo ibnu cumar iyo inay aada u adkeyn jireenoo inay xaqba ku tahay haweeney kastaba kula daati nidaaqin inay ciidaa uba baxaan qolooyinkiina fatxulbaari haysta halkaa marka uu qabanayo waa markaan eeg waqad ikhtalafa salafu dabadeed ciyaadna wujuubkiisi abibakar iyo cali iyo ibnu cumar kaba soo naqliyey xadiid ibn abi shaybo ayuu kaba soo naqlayo abubakar iyo cumara ayaa aniga waxaa ii dhacday kolley waa dhexaha una meesha waynu kolley hadda aisha dhaqsa inooguba dhufane maa akhrajahu ibnu abi shaybata wagayruhu canhuma wuxuu u jeedaa abubakar iyo cali falaxaqu calaa kulli daati nidaaqan saasaa ii taalla cibaaradaas falaxaq kolleyna waa yar madbacada iyo akhdaadeede waxa weeyaan qaalaa meeshu qaalaa waxay yidhaaheen labada abubakar iyo wadese ibnu abi shayba markaa iyo cali alaxaqu calaa kulli daati nidaaqin ama alxaqu may dhaafba alxaqu laam iyo waxba lama soctay qaalaa xaqu calaa kulli daati nidaaqin alkhuruuji ila alciidayn cibaaradu taas weeye oo qaalaa waxay labadaa de khaliife ay yidhaaheen xaqun waxa xaq ku ah haweeney kasta oo dee calaa kulli daati nidaaqin waa dee haweeney dhammaantii baa loo jeedaa nidaaqna waxa ay dhexda kuba xirin jireen ama dhexero mid kastoo dhexerlaba adugu taas inay ciidaa uba baxaan kolley xadiid axmed wariyeen iyo haweeney aan la magacaabin ayaa kuba sugan oo taabiciyad ah iyadana lafti kuba yimi weeye bal markaa waa adkayn aada iyo aada looguba adkaynayo kolley intii kaba dambeysay oo kale dee waxa weeyaan malaa ibnu cumar iyana waxtaa waa lagaba soo naqliye culimmadu ilaaqan kolley dhammaantood kumay wada tegin kuwa iyagule waqtigaas fidnada waa laga aaminahaa fasaadka markan dambe yimidna ma badnayn oo kale oo ee ku khaas yeelay un dadkaa waaweyn iyo dumarkaa waaweyn oo wixii kale ee ama fidno iyagii loogaba baqanaya ama dee in laguma fidnooba lagaba baqanayaa ma tegayaan kuwa iyagu qowlkoodu ahaaba taasna way jiraanba in waxa weeye kuwa iyagu bal matalan kuwa waaweyn xataa naftooda wixii dawaatil hay-aad ah iyagu meesha kaba soo reebayna way jiraane laakiin dee bal waxa weeyaan xadiidkutu inoo keenayo bal adkayntan iyo celcelintan rasuulka ilaahi jaanibka kuba celceliyo xataa kuwii xuyadka ahaa dee in bal matalan aan loo diiday in ay baxayaan oo kale weeye halkana kolley kalaam buu xaafid ibnu xajar leeyahay waxa dhacay kitaabka um oo uu isagu wuxunbaabu kaba yidhi wa uxibu shuhuud alcajaa'izi wagayri dawaati lhay-ati lisalaa oo waxaan jecde aan dooranayaa kuwa waaweyne inay baxaan kuwii aan waaweyneynbe laakiin hay-o waa kuwa jamaal iyo waxyaalo u saaxiiba aan ahayna inay baxaan weliba ciidana waa salaadihiibuu guud ahaan sheegayay ciidana aad iyo aad baan taa usii adkaynayaa oon usii dooranayaaba ee wuxuu leeyahay mukhtasarkii musani mukhtasarkii shahiirka ahaa ee aada u shuhroobay beri qaarkood laba yidhi marka inanta la hoynayaa jihaaskeeda loogu dari jiray mukhtasarka musaniye waa manaadiqda qaarkood heerku gaadhsiisnaa a'imadii dambe shaaficiyadna intooda badan kutubta waaweyne xataa ina soo gaadhay nihaaye iyo baxri iyo maawardi xaawis iyo wuxba sharax bay u yihiin mukhtasarka musani bay sharax uba yihiin ayaa wowi ay dhacday markaasaa wowdaa dhacday daraaddeed baa arrintai waxay noqotay uxibu shuhuud alcajaa'isi bikayri dawaati lhay-ati lisalaat halkii ay iskuba cadfanayd baa wowdii markay dhacdaa macno kale soo baxo qolooyinkaa dambena ay macnihii unbay sii adkeeyeenoo waa kuwa markaa kutubta fiqiga shaaficiya kaba dhiga inay dee xaadiraysa haweenay weyn tahay oo ciidankii zawjkeeduna ku xaadiraysa marka aanay libaas mashhuura aanay lahayn marka aanay dibsowde ibnwardi bahjadiisa kuba laha qultu wataxduru lcajuuzu biidni zawjiha yajuusu in lam yakun libaasuha mashhuura aw saaxab aw saxiba tiiban falaa xuduura oo kale waa umuuro kolley mala halkaasi ugaba yimi o adkeeyeene dee waana aymo kalena kolley qowlkood saa xanafiyadoo le iyaguna ma tegayaane bal muhimku xadiidka ta inooguma sugan waa tegidee xataa shaafici xadiidka sugnaanshihiisa ayuu kuba xidhay dee xadiidkuna waa suganyay inuu qowlkaa guud ahaan kuba tago ee bal dumarkii waa adkeyn lagu adkaynayo inay xaadiraan bal taas weeye umuuraha kalena qolooyinkana sharax eegta kolley fawaaid badan baa kuba sugan meesha baabu ictizaal lxuyad lmusala hada kani baabun fii bayaani ictizaali lxuyad lmusala waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay jumlo kaba mida ee waa dumarkii iyagu xaydka lahaa iyagoo tegaya meeshii ciidda inay ka dheeraanayaan laakiin musalihii xadaanaa moxamed ibn muhana qaala xadaanaa bn abi cadiyin can ibni cawni can muxamedin qaala qaalat umu cadiyata kolley ibn abi cadina moxamed ibn ibraahim ibn abi cadiy oo waan soo maray awowgii baa loo tiiriyey ibna cawnna waa cabdullahi ibna cawn moxamedna waa ayna siireen maxamed baa wuxuu yihi qaalat umu cadiyo sitaa walaashii xafsa bintu siiren ay umu cadiyo xadiidka ugaba warisay ayuu isaguna ugaba wariyay san xalayba soo maray horena aan xayd ugu soo maray markaasaa maxay umu cadiya tidhi umirnaa waxaa nala faray an nakhruja inaan marka ciidda ay noqoto aan baxno oo aanu u baxno dee salaadii oo fa nukhrija aanu saarno alxuyada kuwa xaydka leh iyo walcawaatiqa wadawaati alkhuduuri waa lafdigii markaan sooba sharaxnay qaala bnu cawnin wuxuu yidhi aw ilcawaatiqa dawaati lkhuduur sidii ayuubba shakigiisu ahaabaa halkana yahayoo in lafdigu yahay walcawaatiqa wadawaati lkhuduur ay isku cadfan yihiin iyo inay dee kelimo keliya oo tanna nactigeedii ay tahay to alcawaatiqa dawaati lkhuduuri oo sifo un ay tahay waa shaki ibnu cawn sia ayuub oo kaleoo isna qariinkiisa ibnu cawnna waa dee qariinu ayuub waxa weeyaan cilmi iyo camalba waa nin qariinkiisa ahaaye fa ama alxuyadu waa xadiidkii ti iyagu kuwii xaadka lahaa fayashadna jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii halka la ysugu yimay xaadirayaan iyo wa dacwatahum ducadooda takbiirtoodana way ka qaybgelayaan wayactasilna musallaahum laakiin meeshay ku tukanayeen way ka dheeraanayaan oo gaar bay u joogsanayaan oo dee kol haddaanay tukanayn dumarkii tukanayeen ma dhex fadhiisanayaan bal xadiidka kolley waa taa labadiisu inoogu soo noqnoqotay baabunaxri wadabxi yowma naxri bilmusalla hadakani baabunaxri wuxuu u baabaysanyah naxrigii iyo wadabxi gowricii yowma naxri maalintaa ciidu naxriga bilmusalla meeshii ciidda lagu tukanayay odxiyadii khaasatan imaamku uu kuba gowracayo odxiyadiisii bal naxri iyo dabxi kolley waxa u dhexeeya uun naxriguna mowdiciisu waa dhuunta waana geela oo kale halkii laga biraynayey dabxiguna mowdiciisu waa hunguriga oo dee waa lo-da iyo adhiga iyo waxaa luquntoodu gaaban tahay halka lagaba gowraco marka haddii dee waxa weeyaan labadii sinfiba odxiyo way gelayaan waxa weeyaan haddii ama naxri uu jiro iyo hadduu dabxi jiraba in meesha musallaha ciidda lagu tukanayo laguba gowraco bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay khaasatan imaamkii waa ujeedadu si dadka ay u ogaadaan dadkiina tabacay imaamkii ugu noqdaan taasi ay u shuurooda waa waqtiyadii dee umuurahaas dhulkuna iskuba dhowaa iyo taase xadaana cabdulahi bn yuusuf qaala xadaana laytu qaala xadaanii kahiiru bnu farqadin can naaficin can ibni cumara ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yanxaru kahiir ibnu farqad waa nin reer madiinaha markii dambe masar degay waana nin hiqo oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweyna ama ugu horeeye kaba mid ah kitaabka bukhaari waatan aan aragno inuu warinayo abu daauud iyo nasay baana soo raaca saddexaa kitaab buu riwaayo ku leeyahay kahiir ibnu farqad bal wuxuu yihi ibnu cumar ana nabiy sala allahu calayh wasalam kaana yanxaru aw yadbaxu waa shaki hadday tahay haddii dee labadaba la kulmin oo ay waxyaala yimaadeenna labada xaalaba waa taasoo meel dambe malaa iyadoo iskuba cadfan baa iman doonta xadiidkana sharxiisa iyo meeshiisu waa adaaxiya halkaas walow dee in ka horeysaba uu ku keeni doono oo xajki iyo taase kaana yanxaru rasuulka ilaahay waxa weeye waa gowrici jiruu birayn jiray uun aw yadbaxu dee naxriguna waa saasoo waa arrinkaa aan sheegnay baa farqiga udhexeeya ayahay bilmusallaa halkaa dadka uu ku tukiya salaada ayuu neefkiisa udxiyada ah kuba gowrici jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolleyna arrinku waxa weeyaanu waa dee imaamkii khaasatan imaamkiina aimada qaarkood baaba shardi ka dhiga dee in udxiyada marka la gowracaya bacda dabxi limaam ay tahay walow dee aynu axaadiidii kusoo marray salaada un baaba markaa shardiga in la tukaday salaadii lama tukaday haddaba si dadkina ay iyagii horta ay isagii uguba daydaan wax shuhroobay oo caamuda waxa weeye noqdo dadkiina ay u noqoto xusuusin shicaarkan daahirka maaha sadaqa la qariyo oo dee waxa weeyaan la qariyo tahay dee waxa weeyaan in la qariya ay ta mudan tahay maaha waa arrin maalintaas cibaado weyniyo shicaar daahiro in la muujiyo ay tahay si haddaba loo wada ogaado oo dadkiina ay uguba daydaan oo taasoo kale ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caley halkaa uguba gowrici jiray dee imaamkii la raacayeyna hadday saasi dhacdaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caley baa qudwadiisu ay tahay bal walow waqtiyadeedna dee aqaladii iyo in hel meelaha lala taga ama meelihii manaa dee waxa weeyaan in masaarikhda uun mooyaane dee wadooyin iyo waxba aan lagu gowracahayn haddaba taas bay ahaydoo waa adigu shuhrayn litashiir wa liliclaan waqtigii inuu gaadhay dadkiina ay kagaba daydaan lana wada ogaado bal taasoo kale dee ibnu cumar oo kale iyo sida baabuu yeeli jiray waa si loo muujiyo xataa waqti uu xanuunsaday baa la sheegayaa oo aanu bixin isaga xadiidka warinayo oo aanu soo bixin naafic buu yihi neefkii halkii la tago halkii kusoo gowracoo kale neefkii taas buu amray waa isagoo ku camal falayana waxaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba waxa weye waana iyagoo bal maalan arrinku ahaa waa shicaarkan daahirka inuu muuqdo wax daahira noqdo dadkana ay kagaba daydaan baabu kalaami limaami wannaasi fii khudbati lciidi baabu kalaami limaami wuxuu u baabaysanyah bal cadayntii bal imaamka hadalkiisa iyo wanaasi dadkaba hadalkooda fii khudbati lciid ciidda khudbadeed oo khudbadii ciidda oo kale imaamkii hadduu hadlo ama dadkiiba ay hadlaan waxaa xukumka uu yahay taasi waa masalo waidaa su-ila limaamu iyo wa baabun fii bayaani idaa dee xaali idaa su-ila limaamu imaamkii haddii la weydiiye can shayin walxaal waa yakhdubu imaamkii isagoo khudbaynaya haddii wax la weydiiyo kolley waxaan la weydiinayaana waa wax dee arrin diineed kuma tacalluqsane waxaa bal arrin uu yeelayo oo iminka laba tarjamo oo yar kale ah camsan baa meesha ama laba xukun baa meesha inooguba yaallo takraarna maaha bidi waxa weeyaanun waa imaamku khudbadda dhexdeeda haddii uu kuba hadlo dadkii hadday kuba hadlaan iyaguna khudbadda dhexdeeda waana khudbaddii ciideed arrinka labaadna waxa weeyaanun bal haddii imaamkii la weydiiyo khudbadda dhexdeeda la weydiiyo bal matalan shay ayaa la weydiiyey masalaa la weydiiyey waxa arrintiisu ay noqonaysa iyo waxa uu yeelayo bal axaadiid aynu soo marnay buu inoo keeni doonaa xadaثna msdd qal xadaثna abulaxwaص qal xadaثna mansuur bn اlmuctamiri can الshacbiyi can اlbaraaءi bni cazibi qala anahu qaal sanadku waa rijaashii kitaabkaba aada ugu soo noqnoqonaya abulaxwasna waa salam ibnu sulaym weeye dee ninka halkan ku jira waayo abulaxwas kaloo aada u dambeeya xaggan sanadka dee akhirkiisa kuba dhowba kitaabka waan ku aragnay ama waa ku sugan yahay qaala wuxuu yidhi bara ibnu caasib khadabanaa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam yowma naxri bacda salaati rasuulka ilaahi baa noo khudbeeyey maalin ciidu naxri salaadii dabadeed faqaala wuxuu uhi man sallaa salaatana wanasaka nusukana faqad asaaba nusuk ninka salaada iyadan tukada waa salaadii ciidda dabxiga iyagan iyo hadyigan iyo dee adxiyadii naqala oo imika nasaka nusukana waa nusuga iyagan oo kale oo waqtigan la qalay dee waa salaadii dabadeed faqad asaaba nusuka nusugii waa cibaadadii maantan iyo arrinkii ahaa in dhiiggan la daadinayo ilaah looguba dhowaado taas uu asiibay waman nasaka qabla salaati macnaa man dabaxa qabla salaati weeye salaada horteed ninka neefkiisii qalaano fa tilka shaatu laxmi waa neef hiribu un weeye ee wax qurba a ma aha faqaama abuu burdata bnu niyaarin faqaala yaa rasuul allahi wallaahi waaba dhaartay laqad nasaktu qabla an akhruja ilaa salaati inaan salaadda usoo bixin baa neefkaygii qalay wa caraftu waxaanan gartay waa umuuraha ku xambaaray in hore ugu sii degdego ana alyowma yowmu aklin wa shurbin maantu maalin wax la cunoo la cabaynayto fatacajaltu waan degdegayoo welibana hore u gowracayoo waaba la bisleeyeyoo waa akaltu waan cunay intaan salaada iman waadcamtu ahlii wa jiraanii ehelkaygii iyo jiraankaygiina waan siiyeyba hilibkiio waan gaadhsiiyo aan ku qodiyay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam tilka shaatu laxmin waa neef aad qalatay un weeye qaala wuxu uhi fa inna cindii canaaqa jadaacatin hiya khayrun min shaatay laxmin macnaha waxa weeyaan canaaqa jadaacatin waa canaaqan hiya jadaacatun weeyaan oo canaaq ama markaa imika jadaacahun sanaduun jirtay ayaa aniga agtayda kuba sugan oo hiya khayrun min shaatay laxmin laba neef oo weliba hilba leh kaba sii fiican waa hilibkeeda iyo saasiya dee waa wax marka laga yaabaa guriga lagu rabaynayo lagu calfinayo aadna haba da-deedu yaanay weynaaninbe laakiin aada u shilis fahal tajzii canii qaala nacam walan tajziya can axadi bacdak xadiidka waynu soo mareen marka xadiidka bara ibnu casim markaynu eegno in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh muxaawaradan ama hadalkan iyo muraajacadan dhex martay rasuulka ilaahi iyo abuu burda ibnu nayaar maxay tilmaamaysaa oo ina tusaysaa xukumkii hore oo ahaa baabu kalaami alimaami waannaasi fii khudbati alciid waayo rasuulka ilaahi waa khudbaynayey khudbadda dhexdeediibuu xukumkan kuba sheegay san horeba usoo maray muu sugin intii rasuulka ilaahay faaruq ayuu khudbadiisa dhammaynaya dee bal maalan dhammaynayaba khudbaddii uu khudbaynaye markiiba waa kacay oo rasuulka ilaahay buu weydiiyey wax bal markaa arinkaa kalaamu limaami wannaas fii khudbat alciid iyada halkaas muraajacadaa hore qeybta hore qeybta dambe qeybtaa hore muraajacadaas way nooguma sugantahay arrin kalena way jirtaayo kolley khudbaddii jumcada waxaan kuba soo maray dee in ay la dhegaysanayo insaadku waajib yahay oo ruuxu xataa hadduu yidhaaho ansit ruux aamus uu ku yidhaaho isagoo waxa weya khudbaddii ay socoto in ruuxaas rasuulka ilahi yihi laqwi buu laba yimi laqwi buu laba yimi bal taas baynu kuba soo maray oo insaadku uu waajib yahaa hadalna aanu markaa bannaanayn waqtigaas ama khudbadda ciid oo kale ma taasay la xukum tahay dene waa khudbad iyo khudbad oo kale kolley dawaa'if culimmada kaba mida ayaa halkan dee waxa weeyaan way fudaydiyaan oo haddii dee ruuxuu hadlaba khudbadda ciidda dhexdeeda waaba imaka tani waaba dee masale diiniyadu la isweydiinaya laakiin khudbadda dhexdeeda hadduu hadlo oo kale iyo bal waxa weeye inaanay taa laba mid ahayne walow ay habboon tahay in la aamuso laakiin haddana xa taxriim inaanay gaadhahayn oo kale taas baabay iyagu kuba tagaan shucbaa soo naqay markaa yidhaha xakam ibnu cutaybaa ila hadlay iyadoo khudbaddii ciiddu socoto imaam shaafici baa sanadku daciifa adee wariyo cumar ibnu cabdicasiis waqtigiisii oo kale khudbadda hore inta uu wado in kuwa su-aaltu waa kuwan dadka dawarsadee dadka waxweydiisa ay sufuufta iska dhex mariyeen iyagoo dadka la hadlayo waxweydiisanayoo kale kolol laakiin marka khudbadda labaad gaadho dee khudbadda labaad iyo takraarkeedna hore aan ugaba soo hadalne waa xadiidkan sanadkiisa dacfiye inuu fadhiisin jiray markaa khudbadda labaad laba gaadho markaa imaam shaafici baa wuxuu yidhaahaaba dee kolley labadooda waa islaba mid oo walow ay tahay in dee labadaba dee la dhegaystaba tu kaba cabirayo in labadaba la dhegaysto haddana ruuxii bal maalan dee taasoo kale hadday dhacdo umuurtaasoo kale dee waxa weeyaanuun ma adkaynayo ma arkayo inaanay dee wax aan bannaanayn ay tahay ee fadligii istimaacunbaa dhaafaye laakiin waxba korkiisa maaha waa isagoo markaa ka dhigaya inaan istimaacu maalintaas de waana tan la yska tegi karo ee layskaba bixi karee istimaaceedna markaas ee ha habboonaado haba fiicnaadee laakiin istimaacay khudbaddii jumcadoo kale aanu laba mid ahayn bal kalaamkii imaamkiiyo dadkoona fii khudbat alciidna intan baa horta yar maxalushaahidkeeda uu yahay inde waxaana jirta uunin kolley xadiidkan iyada jaanibkaas kalaamkaasi nooguma sugnaanayo waa masale diineed bay ahayd wixna hadduu maslaxada kuba tacalluqsanya waa taa rasuulka ilaahayba uu ruux ku lahaa hebelow ma tukatay isagiina uu jawaabay oo kaleo jaanibkaasoo kale wixii taasi dee kolley looma daliishanayo kalaam mudlaqa kalaam mudlaqa oo guud ahaan la yidhaha maya kalaamku waa iska wada bannaanya waayo waa arrin khaasa waana arrin kuba tacalluqsaneed masale diineed oo bal matalan taasoo kaleba marka dee imaamkii hadduu laba hadlo ruuxii jawaabtiisii imanka halkaa lama odhanahayn wuxuu ku dhacay laqiyabuu kuba dhacay dee halkana kolley waxaa daliilka aan haynaa waa umuurahanune wax intaa ka baxsan ma hayno bal xadiid labaadna waa kan inoo dhigto wuxuu hi xadaanaa xaamid bnu cumar can xamaad bni zaydi can ayuuba can muxamadi ana anasa bna maalikin qaala wuxuu hi anas bni maalik xataa xadiidkaa hore bal qeybtaa hore ee in rasuulka ilaahay uu hadlay ee isaguna bal uu arinkan uu yidhi laqad nasagtu qabla an akhruja iyo umuuraha caynkaasi de muxaawarad iyo kalaamkii bay soo gelayaane laakiin su-aashiisan dambe ee uu weydiiyey ee uu xukunkan kaba doonayay maxay noqonaysaaba waidaa su-ila limaamu can shayin wahuwa yakhduba inta dambena ay noqonaysaa waa qeybtii labaad ee tarjamada xamid ibni cumarkan waa nin abubakrata abubakra saxaabigii la odhanaya abtirsiinta ku galo xamid ibni cumar ilbakraawi meel adigu waxa weeye nin qaadina ahaa weeyaanoo dadkii dambe waa ka sheekha bukhaari laakiin horey nuu soo maray xamid ibni cumar wuxuu hi anas ibni maalik maxamedkuna waa ina siiriine qaala ina rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay salla yowma naxri maalin yowma naxri uu tukaday uma khadaba uu khudbeeyey fa amara wuxuu amray man dabaxa qabla salaati ruuxii salaada horteed wax gowracay ee neefkiisii sii gowracay intii salaada la tukan an yuciida dabxahu inuu celiyo oo uu soo markaa gowraciisao neef labaad gowraco weeye dabxina haddaan eegno dee waa masarkii imaka waxa weeyaan taas waxa uu ku dabdiyaa cayni oo kale dee walow intan xarakaadka aan arkay isagun baan arkaya oo dee saa kuba dabdinayay daalka in la kasriyo oo haddii la yidhaha dibxahu oo an yuciida dibxahu iyadaa waxay noqonaysaa dibxigu waa bimacna almadbuuxa waa waxii la gowracaya naftiisuu noqonayaa gowraca naftiisii maaha waa an yuciida inuu celiyo oo dibxahu waa madbuuxiisii waa ficlu bimacnaa mafcuulsa qansin iyo dibxin iyo wixii la midka ahaayo macnaa taasa waa wixii madbuuxiisa waa shayga naftiisii neefkii mid kale ha gowraco weeye kaasi kuma fille faqaama rajulu min alansaari faqaala yaa rasuula allahi jiiraanun lii jaar aniga ii jaarkayga ah ima qaala bihim khasaasat waima qaala faqrun waa shaki une laakiin waa isla macne inuu yihi jiiraanun lii bihim khasaasa ama jiiraanun lii bihim faqrun khasaasadna waa faqriga uun haddaba anigu dad aan jaarkayga ayaa baahna ayaa baahan oo jaarkayga waxaan leeyahay dad jaarkaygoo baahan wainii dabaxtu qabla salaati marka wuxuu doonayay dadkana inuu bal dee hilibkan ay wax kaba gaadhsiiyo saasuu u degdego waxa ugu horeeya la qaybiyaana kiisa uu noqdo wainii dabaxtu qabla salaati salaaddii horteedna waan gowracay wa cindii canaaqu lii canaaq baa ii sugnaatay ama waxarbaa aan leeyahay oo gurigii joogtaba neefkii dee roonaa waa kaa anqalay axabu ilaya min shaatay laxmin aan kaba jeclay laba neef oo dee waxa weeyaan weliba hilible un aan kaba jeclay marka la eego si ay tahay maxaan yeelaayo farahasa lahu fiiha isaguu ruqseeyey dee cid kale ruqsada ma haysatee xadaanaa muslimu qaala xadaanaa shucbatu can ilaswadi can jundubin qaala axaadiida macnaheedu waa inoo daahir kalaamkiina waa inooguba sugan yahay imaamkii oo su-aal la weydiiyo kaba jawaabayna khudbadda dhexdeedii waa inooguba sugan tahay muslimkana waa muslim ibnu ibraahim alfarahidi imaamkaas weeye waxa weeyaan abu daauudna sheekhadiisa ninkii ugu weynaa sheekhadii abu daauud aswadkan shucba kaba warinayana waa aswad ibnu qays oo kolley hore inuu soo maray aswad kaleynu soo marro aswad ibnu yaziid laba idhaaho oo reer naqaac ahay oo kibaartii asxaabtii ibnu mascuuda laakiin xaafid ibnu xajar halkan wuxuu inooguba faa'iideynayaa aswadkan inaanu aswad ibnu yaziid ahaynoo shucba inaanu aswad ibnu yaziid soo gaadhin aswad ibnu yaziid oo markaa iskuma qaldamayso hadduu shucba aswad idlaaqo waa alaswad ibnu qays weeye maaha alaswad ibnu yaziid ninkaa mukhadramka ahaa ma aha waana nin dee imaka taabici dambe taabiciintii dawaqadii qataadiya zuhriya reer kuufa oo hiqaab kutubta lixdaana dhammaanba waa ku wada sugan yahay weli waxaan filayaa hore inuu soo maray qaala wuxuu uhi salla nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu tukaday yooma naxri uma khadaba waa khudbeeyey salaadii dabadeed uma dabaxa uu gowracay markuu khudbeeye dabadeed dee musalli baaba ku gowracaye waa odxiyadiisiiyo wan uu gowracayay wa qaala waxaanuu yidhi waqaaladani maaha markuu gowracay dabadeed inuu yidhi waxa weeyaan oo dee taasi waxay noqonaysaa khudbaddii iyo kalaamkan inay dabxigu uba dhexeeye sayn horeba u soo maray man dabaxa qabla an yusaliya khudbadiisiibay kaba mid ahayd khudbadda dhexdeedii buu taa kuba yidhi wa qaala waxaanuu yidhi rasuulkii oo waa min jumlati lkhudba ee uma dabaxadan kuma cadfana uma dabaxada kuma cadfana man dabaxa qabla an yusaliya intaanu tukan horteed ninkii wax gowracay falyusali falyadbax akhra makaanaha waa neef kale meeshii taa hore ha gowraco waman lam yadbax ninkaan hore u gowracina falyadbax waqtigii waa gaadhaye ha gowraco udxiyadiisii bismi illaah waa mutabarika bismi illahi de isagoo ilaahay ismigiisii kuba gowracayo taa laba yimaado bal kolle axaadiiu waa axaadiid macnaheedu inoo cadiya inaguna soo noqnoqotay baabu man khaalafa ariiqa ida rajaca yowma alciidi baabun fii bayaani man khaalafa ariiqa wuxuu baabaysanyahay bal caddayntii la caddaynaya ruuxa dariiqii bedelay ee dariiqii dariiq aan ahayn waxa weeyaan maray idaa rajaca marka uu soo laabmo yowmal ciidi oo dariiqii markii hore uu musallaa kaba tegay ama halkii ciidda laguma tukanaya masjidba haba ahaatee dariiqaa dariiq aan ahayn ka soo noqday bal wixii halkaa kuba yimi iyo taas inay mashruuc tahay bal ama wixii kuba soo arooray baabkeediya xadaثna mحamed qaal akhbarana abu tumaylata yaxya bn waadixi can fulix bni sulaymaana can saciid bn اlxaariثi can jaabirin qaal anahu qaal moxamedkan koley waxaa intooda badan deesan haba idlaaqeene barhkood moxamed ibnu salaam bay kaba dhigeen aimada qaarkood baa taa jasmiyo raajax yeelay kuwa moxamed ibnu muqatilo waa laba sheekooyin labadaba hore u soo maro sheekhyada bukhaari kaa mida bal moxamed ibnu salaam haddaan idhaahno waxa weeye isagaa wuxuu ka warinaya abuu tumayla nin la ydhaah kunyadiisuna waa san ta weeye tumayla waxaa la arkaa waa kunyo keli ah weeyaanoo isagu la gaar yahay magaciisana waa kan noo dhigto yaxya ibnu waadix baa la ydhaah waa nin mawaalidii ansaareed oo reer marwo ah kunyadiisan abuu tumayla ayuu kuba shuuroobo magaciisa uu kaga mashhuursan yahayba waana nin fiqo dadkii atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey kuwoodii u waaweynaa ah oo kutubta lixdaaba dhammaan riwaayo ku leh furix ibnu sulaymaanna kolley iimaanba waan kuba soo maray walow sheekhu halkan faa'iido muhima uu inoo dhiganayo horena taa waan ugaba soo hadlaye oo wuxuu leeyahay bal fuleyx ninkan ibnu sulaymaan baa horta la yidhaahaa waa dabaqadii imaam maalik iyo dabaqadaa weeye bukhaari kolley ma yaraysan riwaayaadkiisiiyo axaadiida uu kaba warinayo ee halkan waa sawdee kuba idhaah laakiin waxyaalaha uu ka wariyaa waxay u badan tahay manaaqib iyo umuuraha caynkaasay uba badan tahay raqaa'iq bay u badan tahay waxyaalaha uu kaba wariyaa in muslim oo kale xadiid keliya oo xadiidkii ifkiga ah xadiidkii ifkiga ayuu ku leeyahay muslim kaas buu riwaayo ku leeyahay dee dad kalena halaba warinayeene laakiin meel kale muslim kagama sugna ama bukhaari kolley ma yaraysan axaadiid kala duwan walow laga yaaba axaadiidiisa inuu xulasho iyo intiqo kuba sameeyey ayoo u badan manaaqib iyo raqaa'iq ayuu kaba wariyaa halkana sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkan uu inoo soo wado wuxuu sheegayaa inuu isagu la gooni noqday markaasaa cibaaruu raaciyey wahuwa mudacafun cinda bni maciina wanasaa'iyi wabi daawuud ibnu maciin iyo nasaa-i abu daawuud ninkan way daciifiyeen qolooyin kalena way tawhiiqiyeen markaa ninkan xadiidkiisu saxiix martabadii ma gaadhsiisna waa faa'iidada uu halkan inoo dhigtay ee min qabiil xasan laakiin xadiidku muxuu leeyahay shawaahid xadiid ibnu cumar iyo sacdu lqarad iyo aburaafic iyo qolooyin kale oo isxoogeynaya in kuba yaani xoog badnaanne is adkaynaya axaadiistooda marka xadiidkan inoo soo socda wuxuu ka cabiray min alqism athani min qismay saxiix saxiixu labuu noqdaa saxiixu lidaati iyo saxiixu ligayri markaa kani wuxuu noqonayaa qismigaa labaad waayo ninkan la gaar noqday haddii uu yahay dee xadiidkiisu xasan martabadiin uu noqonayo imadaa barhkood ay daciifiyeen daraaddeed laakiin duruq kale iyo shawaahid kale uu yeeshay tiibaa kabaysa saxiix uu noqdee laakiin waa saxiix likayrihi oo waa saxiix ka yimi duruqdan isu tagtay kaba yimi aan dariiq keliya daatadiisa aan kaba imanoo waa saxiix waa qismiga labaad ee saxiixa waa arrinka uu sheekhu raximahullahu tacaala halkan inooguma soo dhigtay waa taas weeye waa fulix ibnu sulaymaan muslim waxaan leenahay isagu waa iskaba dhudee xadiidkaa keliya ayuunbuu kitaabkiisa ku leeyahay saciid ibnulxaaris waa nin isagu taabici dhaxa ah oo hiqa oo kutubta lixdaaba riwaayo ku wada leysna can jaabirin qaala wuxu uhi jaabir ibni cabdillaahi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kaana markuu sugnaado dhaco xasilo kaanadu tii taamad ahayd weeye ama laba helo yowma ciidin maalin ciideed khaalafa ariiqa dariiqa waa bedeli jiray dariiqii uu markii hore kaba tegay musallaha dariiq aan ahayn ayuu rasuulka ilaahay ka soo laami jiray taas baa uu yidhi oo rasuulka ilaahay dariiq kalu kaba soo laami jiray bal xadiidku waa ta aan leenahay martaba saxiix wuxuu inoogu gaadhayaa majmuucu duruq iyo waxyaalaha yimi ayuu inooguba gaadhayaa xadiidka nayn tirmidi oo kale marka uu soo saaro wuxuu yidhaha bacdu ahlicilmi tan way kuba tegeenoo imaamkiibuu ka cabiray waxay sunno ugaba dhigeen inuu dariiqa uu ka tegay dariiqaan ahayn kaba soo noqdo imaam shaafici buu taa u tiiriyahay laakiin dee imaam shaafici isagu muu kala qaadin imaam iyo ma'muum labadaba dadkii musallaa tegay ama ciidda tegay inay taasi u fiican tahay sunno ay u tahay waa qowlkiisa kolleyna akaru ahlicilmi way tacmiimiyaanoo xadiidkan iyagoo eegaya wixii kale baabka kuba yimi way tacmiimiyaan horta taas waxay kaba dhigaan inay mashruuc tahay ama sunno tahay laakiin maxay xikmadu tahay kolley aqwaalo fara badan baa meeshan uu xaafidno soo naqlinayaaoo culimmadu ay leeyihiinoo dee ay ku cileeyeen arrintan xikmada ay ugaba dhigeen waana wax inta badan iskuba dhowdhowe barhkood baa yidhi kolley arrinka jiraa waxa weeye dee ruuxu cibaaduu ku sii socdaa cibaadada uu ku sii socdana dariiqii tallaabadan iyo dee uu sii qaadayo cibaadadii in cibaado kuba jira weeyo duruqdan uu marayo markuu kasoo noqdina cibaado waa tan masaajida marka laga soo noqdoba ruuxu markaa uu laamayaba tallaabadii iyadna way u tirsanaanaysaayo cibaado ayay nin ka laamay weeyaan oo wax loo qorayo marka si dariiq labadan dariiqba amaakintan ay ugu markhaati noqdaan oo waabatanoo dee idaa zilzilat lardu zilzaalaha yowmaidin tuxadiu ahbaarahaada rasuulka ilaahay xadiidku kuba fasiray abi daauud iyo ay wariyeen inay wixii korkeeda lagu sameeyey ruuxa ay markhaati ugaba noqonayso si labadii dariiqba ay markhaati ugu noqdaan mutaa laba iman jiray waa qowl bal maalan taasoo kale barhkood baa iyagu yidhiba dee waxa weeyaan dariiqan wuxuuba marayay dadka ama masaakiinta ama taasoo kale ama dee rasuulka ilaahi waana la barakaysanaya waxyaalaha jirtay looguba intifaacayay ama si uu labada dariiqba dadka kuba sugan wuxuuguba sadaqaysoba taasba barhkood way idhaaheen barhkood baa kaba dhigay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan inuu ulaba yimi waxa weeyaan shicaarkan islaamka ama dikriga ilaahay muujinteede bal aqwaalo kala duwan weeye waxa ay tahay uun kolley xaasilku rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa hadduu laba iman jiray umuuraha aan sheegnay iyo umuuro kale culimmadu tiriyeenna waa dee waa umuuro ijtihaadkoodii ah oo bal maalan taase waxa weeyaanun dee inay sunno tahay taasiba weeye ayay tahay ay sunno ay tahay taas baa iyada inoo noqonayso waa si sunnaa dee waajibna maaha ruuxu dariiq inuu kaba tago dariiq kalena uu kaba soo noqdo rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh barhkood ibnu abi jamru kaba soo noqlinaya inay tani la mid tahay uun ama ay la macno tahay nebi yacquub inamadiisa qowlkii uu ku yihi laa tadkhuluu min baabin waaxidin albaab keliya ha ka wadagelno dee taasi kolley macnaheedu waxay isagoo bal maalan taa ka baqanaya dadkan dee shakliga lehee faraha badan ee wada walaalaha oo kale iyo haddii meel keliya ka wada galaan oo kale iyo in laba ilayo iyoba taasuu kaba baqanaya tani baabkaayda ta kolle waa ibnu abi jamro de waa aqoosha culimadae barhkood wax dhow iyo wax dheerba iskaba leh aqwaalo kalena way jiraanoo kolley sharaxa inoogaba sugan ee muhimku waxa weeye istixbaabkii baan taa kaba qaadanayna qolooyinkanan sharaxa yar haystana dee kolley umuuraha waxaan iku baraarujinaya had iyo goor akhtaad iyo madbacadeed barhkood waa tii aan odhan jiray idinku soo yar egeege laakiin kolkolo waqti baaban looga hela intaasbe marka ugu horeeya uu bilaabayo ee uu leeyay culimmada intooda badani waxay ku tegeen tacmiim imaam iyo ma'muumba taa in looba sunneeyey ayay barhkood leeyihiin haddii bal macnihii rasuulka ilaahay uu laba imanayay aan garanno macnihiina wax imika lejiya baaqiya uu yahay dee sunanimadkii uu baaqi noqonaya haddii kale laakiin ciladii cilo meesha ka baxday ay tahay alxukm yaduru maca cilati wujuudan wacadamano way meeshii kaba baxaysaa laakiin markaa muxuu leeyahay intooda badan buu kaba soo qaatay xataa cilo haddaan garanno oo la yidhaha ciladaasay ahayd ciladiina aanay jirin imika xusuus markay noqoto iyo dayashadaas ayay baaqi xukumkii u noqonayaayo markaasaa maxuu yidhi halkaas waa halkan uga jeeda sadarka labaad aniga nuskadayda kamaa fi ramliyi wagayrih waxaa loo qaadan karaa dee kitaabka ramli ama de waatan culimadayn waxa weeyaan qolooyin nisbadaa leh ramlo loo nisbeeyo kala duwan oo aimada shaaficiyada barhkood ay kaga mid yihiin taase waxaa lafdigu yahay lafdigan ya-da u eg baan jirin waxa weeyaan kamaa fi ramali wakayrihi lafdigu waa aramal ramalna waa marka la dawaafayo saddexda shawd ee hore oo kale weliba dawaafka quduumka siaan u tegi doono rasuulka ilaahayna waa la yimi waxaana sunnaa ruuxu bal in tallaabada la dedejiyo iyadoo intaa la jeenaqaaran yahay tallaabadii la dedejiyo oo kale cilladii waxay ahayd oo markaa hore xukunkaasi uu ahaa niman quraysh markaa waa cumratulqada wixii rasuulka ilaahay laba yimi waxaanay qurayshi fadhiyeen iyagoo ku sheekaysanayay meel soona fadhiyeen oo yidhaaheen maanta waxay beydkii dawaafaya waa waqtigii dee weli aan iyaga laga qaadinba daara islaam aanay noqon niman caato ah ama xanuunkii xumad baa lagu yaqaanay madiine xumadii yarib ay daciifsoo socon bakari baa maanta beydkii dawaafaya rasuulka ilaahay haddaba quwo loogu muujiyo maaha anagu taamanayn ayuu amray in iyadoo bal waxa weeyaanba aad dee tallaabadii aanay orodba noqone laakiin rabalkan tallaabadii oo laysku dhadhaweynaya laakiin aada loo dadejinayo markaasa yaabeen mo nimankii a lahaydeen waa niman daciifo maba socon karayaan wax kastaba iyaga ka nashaad badan waa qaradkii waa xarbi nafsiya weeye oo dagaalkaasaa kuma jirtay laakiin markii dambe dhulkiiba iyagiiyo daar islaam ay noqotay cilladu hadday taa ahayd lama daynoo rasuulka ilaah xajatulwadaac buu haddana sameeyey waa xusuus iyo ilaahu nicmadii looguma shukriyayo marka haddii xataa cilooyinkana la sheegay barhkood aanay jirin rasuulka ilaahay dayashadii iyo arrinkaa hore xusuusteen waa wax lalaba imanayo markaa taasi uga jeedaye laakiin saxdao haddii idinkaygo kolley inta badan waa isla mide kamaa fi ramliyi ee waa kamaa fi ramal un weeyaanoo laabtunbay u dambaysa ee maaha markaa magaciiba inay wax kalaabuu isu rogayayo laftigii si kalea loo dhigi karaa markay tan noqoteen bal haddaba muxuu yidhi kaana nabiyu sala allah alay slm idaa kaana yowma ciidin khaalafa ariiqa taabacahu waxaa raacay yuunusu eeg yaxya ibnu waadix waa abu tumayla ayaa xadiidka fuleex kaba wariyey sow maaha markaa waxaa raacay buu leeyo xadiidkan iyaguna la wariyey yuunus ibnu muxamedin yuunus ibnu muxamed almuadib can fuleyxin fuleex buu kala wariyey waa taabacna waxa la yidhaha waa dee iyaga waa laba noo siman oo imika xadiidkan sidaa uu abuabu tumaylaba uu fuleex ugaba wariyey ayaa yunus ibnu muxamedna fuleex ugaba wariyey laakiin fuleexna maxaan aragnay sanadkiisu muxuu ahaa waa can saciid ibn alxaari can jaabirin taasuu ahaa laakiin cibaara dhacday ishkaal leh oo wuxuu yihi wa xadiidu jaabirin asaxu xadiidka jaabir baa ka siixo badan labadaha taabacahu iyo xadiidu jaabirin isma lahaa taabacahu haddii la yidhaha waa laba shaksi oo isku mid ahaa weeyaan oo xadiidkan wada wariyey oo si ku wada wariyey marka la leeyahay xadiidkan baa ka saxo badanna waa laba kala duwan oo iskhilaafsan oo laleeyahay maykana ka raajaxsan cibaaradan insan baa inta badan ruwaadii ay bal maalan marka ama dee guud ahaanba ruwaadii bukhaari dariiqa firabrisan baa dhacday ishkaalna halkaasuu jiraaye laakiin bal kalamku waa dheeriye sheekhuna raximah llahu tacaala waa rogrogay riwaayaadkiina uu tatabucaye meesha waxaa jirta malaa halkanaa saqad jira waxaa dhacayoo meeshii marka la eego yuunus ibnu muxamed can fuleyx imaka ayuu taas buu wariyey fuleyx haddaan dariiqiisaa eegnana iskhilaaf baa jira oo waxaa meeshii dhacay riwaayo imaka ibnu sakan oo kale taabacahu yunus ibnu muxamed can fuleyxin can saciidin can abi hurayrata wa xadiidu jaabirin asaxu markaasay imanaysaao meeshii maxaa jira uun waayn taa nafteeda ishkaalkii weli waa jiraayo taabacahu maxaa looga cabiraa meeshii imanaysa ee adigu kolley xaasilku waxa weeye saqad kalaa meeshii jiro oo nusqooyinka qaarkoodna laba arkay oo taabacahu yuunus ibnu muxamedin can fuleyxin wa qaala baleeg cibaara moxamed ibnu saltin can fuleyxin can saciidin can abi hurayrata wa xadiidu jaabirin asaxu taas baanay tahay waxaa meesha ka maqan oo ay tahay yuunus ibnu moxamed fuleyx buu la wariyo fuleyxna saa aynu soo aragni kuba wariyey laakiin ninkan moxamed ibnu salti la ydhaaha ayaa fuleyx xadiidka kaba wariyey fuleyxna yuu kaba warinayaa saciid ibnu alxaari saciid ibnu alxaaria halkii markii hore jaabir la yidhi abu hurayru kaba warinaya abu hurayra markaa bukhaari wuxuu raajax yeelayaa dariiqan jaabir ibnu cabdilaahi inuu ka raajaxsan yahay inuu saxaabigu abu hurayra noqdo saas buu hi wa xadiidu jaabirin asaxu aimada qaarkoodna sa axmed iyo waana sida abu mascuud iyo bayhaq iyo iyagu waxaabay raajax yeeleen inuu xadiidka xadiid abu hurayre yahay bay raajax yeeleen xaafid ibnu xajar isagu wuxuu leeyahay walam yadhar lii fii dalika tarjiixa labada imika tarjiixiima muuqan aan ku kala raajax yeelee bal cibaaradan waa xadiidu jaabirin asaxo meeshan saqad jira ama wax nusqada firabri ka maqnaa ayaa jiro oo tan muqaabilka waa xadiidu jaabirin asaxuna inoo tilmaamayo oo ah yunus ibni moxamed fuleex nin moxamed ibnu salti la yidhaha inuu fuleex kaba wariyey fuleexna saciid ka warinayo saciidna abu hurayra markaasuu bukhaari yidhi waa xadiidu jaabirin asaxu bal intaasay cibaaradu tahay baabun idaa faatahu lciidu yusalli ragcatayn ruuxa hadday ciidu dhaafto laba ragcadood buu tukanayaa waa mid horta wakadalika nisaau haweenkuna saasoo kale weeye iyo waman kaana fi lbuyuuti ciddii guryaha kuba sugnaydee aan tegin meeshii ciidda iyo walqura dadkii aan magaalooyinka iman bee qaryooyinka joogay waa liqowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi haadaa ciidunaa kani waa ciideennii ahla alislaami oo iyo ahla alislaami dadka muslimiinta ah oo dee ciiddu dadkao dhan bay ciid u wada tahay raggii iyo dumarkii iyo dadkii guryaha ku hadhay iyo kii musallaa tegay iyo kii magaalada joogay iyo kii qaryada joogayba ciiddii rasuulka ilaahay waa ku caamyeela oo dadkii muslimiintu yihi waa ciideennii taas buu yihi waa halka imika uu kaba imika uga qaadanayo in ahlulislaam afraad iyo jamac hadday noqoto iyo afraad hadday noqotoba waa wada shamlinaya markaa kol hadday taa tahay ruuxii imaamkii la tukadee musallii joogay ama masjidkii ku tukaday waa tukaday haddii dumar aan soo bixin ay jiraan labadii ragcadood way tukanayaan waa taas weeye dad kaloo ama ruu xanuunsanaya ama si uun uga tegi waaye hadduu jiro aqaladii kuba sugnaana ciiddii way tukanayaan waa taas hadalkiisu u wadaa oo maxay tukanayaanna labadii ragcadood bay tukanayaan weliba siday u tukanayaanna waa takbiirteedii iyo umuuraheedii bay leedahay sida dee markan kale aynu tukaninaba loo wada tukanayay dadkii aan magaalooyinka joogin ee tuulayaashii iyo qaryooyinkii joogay ama baadiye iska joogayna muslimiintaasay kaba mid yihiine iyaguna way tukanayaanoo labadii ragcadood bay tukanayaan bal umuurahaas baa sheekhu raximahullahu tacaala yidhi bal markaa laba arrimoodunbaa meesha inoogu wada suganoo mid ruuxay ciidu dhaaftay adigabaaba kusii socdo waa lagaa horbaxay waabay ku dhaaftay muxuu yeelayaa labada ragcadood unbuu tukanayaa buu leeyahay arrinkani ama ikhtiyaarkiisa ha u dhaafto ama idiraarba ha u dhaafto oo sii ciidoo kale ah taasi waa mid kolley taasna dee waxa weeyaanuun imaka sheekhu waa ka taa jasmiyey aimo kalena qowlkooda weeye oo waxa weeyaan taasoo dee intooda badanba ah qulimada baan leenahay in la qado salaadii hadday ku dhaaftay sideedii loo tukanayo oo labadii ragcadood istidraaga ahaan way jiraan imaamyo maalan sida thawri iyo axmed iyo musani isagu wuxuu leeyahay lamama qadaynaya harkood ay ku dhaaftay iyagu qowlkoodu yahay ruuxuu kol hadduu keligii tukanayo laba ragcadood ma tukanaya afar buu tukanaya kolley ibnu mascuudna taasi waa wax ka sugan weeye ibnu mascuudna taasi way kaba sugan tahay oo barhkood kaba dhigay taas afar inuu tukanayo ibnu mascuud baa qowlkiisa to isagaa salafuba oo dadkii ugu horreeya thawriya axmed iyo bal taasna way jirtaye waa tan uu dhigtayoo maya laba ragcadoodunbaa la tukanayaa sii ciidana waa loo tukanaya arinta labaadna waa dadkan oo dhan ee wixii dee magac muslimiinta magaciisu shamlinayayba inay ciidda u wada jidaysantahay waa masalada labaad waana iyadna khilaaf waa jiraa laakiin dee sheekhu wuxuu u xujaystay lafdigana hada ciiduna ahl alislaam walow hada ciiduna xadiidka caaishana inooguma sugnaa laakiin ahl alislaam riwaayaadka kutubta lixdaa midna aanu xadiidkan dhicin ee xadiid kaloo cuqbo uu dhacay lafdigan ahlalislaam xadiid kaloo cuqbo ayaamu minan ciidunaa ahlalislaami taas lafdigu uu ahaa laakiin cibaaradan sheekhu waa ka san dhigto dee xadiidkaa kalun bay dhacday kuwan imaka iyo dee khaasatan xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu rajab iyo iskumay taagin meel kaloo xadiidkan ama cibaaradan kuma sugantee laakiin jaanibkuu daliishaday waa jaanibkaa baan leenahay wa amara anas bnu maalikin anas ibnu maalik wuxuu amray mowlaahum mowlahoodii mowlaahumna nuskhooyinka qaarkood bay dhacday ibna abi cutbata in abi cutba ahaa bizaawiyati meesha zaawiya la ydhaaho ayuu amrayoo fa jamaca ahlahu ehelkiisii buu soo ururiyey iyo wa baniihi inamadiisii wa anas inamadiisii iyo ehelkiisii iyo mawaalidiisii wasallaa ninkaasana tukinaya ibnu abi cutbe waa tukiyey ka salaati ahlimisri salaadii magaalada lagu tukanayo o kale ama dadka magaaladu ay tukanayeen iyo waa takbiirihim takbiirtoodii maxay tahay zaawiyadu waa meel basra laba farsaku jirtay halkii jumcada iyana waa tii aynu kuba soo marray lafdigan dikrigeeda zaawiye aynu kuba soo marray anas bal marka aanu dee basro u dhaadhicin oo halkaasuu inta badan deganaan jiray waxna waa ku lahaa dhul buu ku lahaa iyo guriba waa ku lahaaye ayaa maxaa dhacay isagoo aan dee waa kii kolkol jumcadanaynu halkaa kuma tukan jira aynu aragne bal markaa muxuu sameeyey maalin ciideed ayaa wuxuu ururiyey ehelkiisii iyo dadkii khadamkiisahaa iyo dadkiibuu wada ururiyey ninkan cabdulaahi bnu abi cutbaa la yidhaahaa waa isaga mawlihiisii kitaabkana meel dambe waa ku leeyay isagiyo muslimba laakiin laba xadiioo keliya ku leeyo oo dambeeyoon weliba soo dhoweyn buu kuba leeyahe ninkaas buu amray inuu imaamu noqdo anasna waa ku daba tukanaya dadkii kalena way la joogaan sidii ciidaa loo tukaday eg muu dhaadhicin oo muu tegin qasrigiisiibuu iska joogayo dhulkiisii dadkii qoyskiisa ahaa iyo khadamkiisiibuu isu geeyey markaa ninkana waa tukaday oo waa taa uu ina lahaa qaryooyinkiina waa lagu tukanaya ee lama odhanayo magaalooyinkunbaa ciidda lagu tukanaya waqaala cikrimatu cikrima wuxuu yidhi ahlu sawaadi dadkaas sawaadku inta badan waa ciraaq oo kale dhulkii aan magaalada ahaynee dee beerraaye madowgan la sheegay waa khudradii ama cagaarkii iyo sawaadkii dhirta iyo waxyaalahaasay ahlu sawaad la odhanaya oo dhulkii iyo adigu riifkoodii dadka ahlu sawaadku yajtamicuuna way isu imanayaan fi lciidi ciidda oo yusaluuna ragcatayni kamaa yasnacu limaamu iyaguna laba ragcadood bay tukanayaan saa imaamku arrinkiibuu weli wadaa ahaartan uu wadaa in ruuxii ay dhaaftay iyo dadka aan iyagu tegin halkii laguma tukanaya xataa keliba ha ku tukadeene si ciidda loo tukanayo in ay u tukanayaan wa qaala cadaaun idaa faatahu lciidu sallaa ragcatayn dee khilaafna waa jira waa kaanidho barhkood le af ragcadood baa la tukanaya oon takbiirtiiyo waxba lahayne laba ragcadood buu tukanayaa kuwa ciidoo kalea hadday dhaafto xadaثna yaxya bnu bukayri qaala xadaثna layث can cuqayli can ibni shihaabi can curwata can caaishata ana abaa bakrin radia allahu canhu dakhala calayha caaisha u soo galay wa cindahaa jaariyataan iyadoo laba gabdhood oo yaryari ay agteeda kuba sugayihin fii ayaami minan maalmaha mina la joogo waa ayaamihii ciidda oo tudafifaani watadribaani tudafifaani macnaa waa dafka yaree gacanta lagu garaaco kaas bay tumayeen oy garaacayeen dee waxaanay ku heesayeen waxyaalihii maalintii bucaad la tiriyey wanabiyu sala allahu calayh wasalam mutaqashin bithawbih rasuulka ilaahina maradiisuu kuba dednaa faintaharahuma abuu bakr abubakr baa dagaalay iyagii fakashafa nabiyu sala allahu calayh wasalam can wejhi wejigiisii buu maradii ka qaaday wa qaala wuxu uhi dachumaa ya abaa bakrin fainahaa ayaamu ciidin waa maalmo ciideed maalmahan oo maalmo farxadeed tilka ayaamu maalmahaas saasi ay dhacdayna ayaamu minan ayaamahan ayaamu tashriiqee dee iyaguba ciidda ah xujaajna ay mino joogta ayay xadiidka horeynuu soo maray waqaalat caaishatu ra-ytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay yasturuni isagoo asturaya walxaal ana anugu anduru ila alxabashati nimankii xabashada oo xiraabtoodii ku ciyaaraya aan eegayo xaggooda walxaal hum yalcabuuna fi lmasjidi masjidkii ay ku ciyaarayaan fazajarahum cumaru cumar baa sajriyey oo dee doonay inuu ka joojiyo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam dachum daa buu yihi faraa ka qaad waa maalmo ciideed waad si yahuudiba ogaata diinteenna fusxa inay kuba sugan tahay amnan bani arfidata macnaa waa waxa weeyaanuun duunakum weeye wixiinan sayna hore usoo marray iska laazima amnan xaala kownikum aaminiina masarkoona ismu faacil kuba awilo idinkoo aamina waxaa ka cabsanaysaan yaanay jirin bani arfidata reer bani arfida iska wataa hawshiina isagiina uu diiday yacni min alamni ode arrintuna maalin ciideed bay ahayd bal umuurahan xadiidyadan hore inuu soo maray baabu baabu salaati qabla alciidi wa bacdahaa kitaabkaan iska dhammaynaynaa kitaab alciid salaadii la tukanayay ciidda horteed iyo dabadeed xadiid baynu hore usoo marnay xadiid ibnu cabaas iyo jaabiriye laakiin imakana baab buu tarjamu gaar uba dhigtay wa qaala abulmucallaa wuxuu yidhi yaxya bnu maymuun baa la yidhaah waana nin hiqoo kunyadiisan ku shuuroobay kitaabkeennana halkanunbu ku leeyo tacliiqa nasaa-iyo ibnu maajahna way soo raacaan laakiin kitaabkeennana waa halkan oo tacliiqaasuna wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay saciidan saciid ibnu jubayr can ibni cabaasin kariha salaata wuu nacay oo wuu kari jiray ibnu cabaas salaada qabla alciidi ciidda horteed laakiin de xadiidkii marfuuca waaba kan xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثanii caliyu bnu haabiti qaala samictu saciid bna jubayrin can ibni cabaasin ana nabiya sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kharaja uu baxay yowma alfidri maalin ciidulfidri fasal musallihii buu tegey fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday lam yusalli ma tukan qablahaa labadaa ragcadood horteed wax salaaduu tukaday may jirin walaa bacdaha dabadeedna salaad muu tukan wa macahu bilaalun bilaal baa adugu ahay kolley waxaan filayaa horena waynuu soo marray masalade waayo isagoo xadiidkan soo dhigtay baa inoo horreysee waxay tahay in kol haddii musallo lagu tukanayo salaadan ciiddu sunno ka horreysana ma laha sunno ka dambaysana ma laha markaasoo saa daraaddeed wax laga hor tukanayo wax laga daba tukanayaa ma jirto ruuxii musallaa tegayna waa iska fadhiisanayaaba taasba weeye laakiin haddii masjid lagu tukanayo xaalku waa ka duwan yahayoo iyadoo in sunno salaadii ciidda ahayn taxiyadii masjidka way jidaysan tahay si aynu dee jumcaba kuba soo marro xataa xaalada khudbada dee laba tukanaya taasna sunna ay leedahay maaha wax laga dambaysiinayaana ma jirto bal taas weeye imaamku wax alla wuxuu ka horraysin kana dambaysiinaya ma jirto dadkuna hadday masjidiin dee ninkii hore u yimi ee taxiyatulmasjid tukadayna iyada umuu tukan laakiin sunno kaleoy leedahay taasi iyada ma jirto haddii dee lagu noqdo guryihii hore wuxuu sunno kale iskaba tukado bal xadiid ibnu maaje iyabaa wuxuu yimi si rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa weeye aanu in qabla alciid waxba ma tukan jireen laakiin markuu guriga ku noqduu laba ragcadood tukan jireen labada ragcadoodna sunno ciidu leedahay ma aha bal waxa weeyaan oo taasna rasuulka ilaah way kaba soo aroortay muhimku waxa weyaan salaada ciidu sunno ka horeysana ma laha mid ka dambaysana ma laha haddii masjid lagu tukanayo taxiyadii masjidku way furan tahay laakiin oo dee dee ruuxi waa tukanaya waa la faraya laakiin wax kaloo sunno ay leedahay salaadu ma jirto allah subxaana watacaala aclaa waclam